magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga daafuray tartanka qur-aanka kariimka gabdhaha puntland kaasi oo ay qabanayso madasha ajiyaal islamarkaana ay taabi gelinayso shirkadda isgaarsiinta guurista daafurka tartanka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka barikan boosaaso hogaanka madasha ajiyaal ardayda tartamaysa iyo marti sharaf kale caaisha xuseen daahir guddoomiye ku-xigeenka madasha ajiyaal ayaa ka warbixisay daafurka tartankan wax lagu tartamo waxaa u khayr badan kalaamka alleh gabdhaha ee ku tartamaya kalaamka alleh midkii kaalin gashay midaan kaalin gelinba waxaa guul weyn ah in ay ku tartamaan kalaamka alleh rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhaahday khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaana igu khayr badan kiina qur-aanka barta dadkana bara dhallinyaradaas maanta u taagan inay musaabaqada ka qayb galaan oo furmi doonto musaabaqadooda sabtida oo ku beegan rabadaan lixdeeda lix iyo tobanka bisha maars waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa waalidkood maalinta aakharo u xira taajul wiqaar qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay daafuurka tartanka qur-aanka kariimka gabdhaha puntland ayaa dhankooda bogaadiyaya ilaahay baa mahad leh xafladan waafajiyey inaan ka soo qaybgalo iyadoo kulmisay qur-aanka iyo bishii ramadaan iyo gabdhaha oo weliba ayayna ku yarayd xaflad sannan oo kale ah iyo tartan noocan oo kale ah in loo qabto si gaara gabdhaha marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo una boorinayaa dhammaan mas-uuliyiinta heer dowladeed dowladda dhexe iyo heer gobol guddoomiyaha iyo maayarku waa ku ammaanan yihiin iyo culimmadu laakiin in laga sii weyneeyo oo si mug iyo miisaan leh looga soo qayb galo hadda kabacdi ayaan boorinayaa
farxad gaara bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo madashan madasha adyaal sanadkii saddexaad ee barnaamijkan ay qabanayso sanadka anigoo maayara ka qaybgala laakiin marka hore anigoo tiimka miidiyaha ka tirsan baan ka qaybgelayay marka saddexdii sanoba goobjoog baan ahaa waan u mahad celinayaa madasha adyaal shaqadaas ay qabanayso oo dadaalka ay ku bixinayso gabdhaha xufaadda ah nebiguna wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadka waxa ugu khayr badan qofka qur-aanka dadka baraya ajarkaas inta ka qayb qaadanaysana way leeyihiin
si kastaba tartankan ka furmay magaalada boosaaso ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo maalmaha soo socda islamarkaana abaalmarino la guddoonsiiyo ardayda kaalmaha hore ka gala tartanka